بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم marka ugu horeysa waxaan salaamayaa ummadda soomaaliyeed inta halkan ila joogta iyo inta ay dhegaysanaysaba ummadda waan salaamaya asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu male salaan kadib magacaygani waxaa la yidhaahdaa caqli cumar siciid cismaan waxaan ka hadlayaa anigoo markaa qabiil iyo waxa aan u hadlihayno nin odayaho ummadda ka mida ah waxaan ka hadlayaa baaq nabadeed baan soo jeedinay baaq nabadeed baan soo jeedinaynaa waxaan u soo jeedinaynaa ummadda soomaaliyeed waxaan u soo jeedinaynaa puntland waxaan u soo jeedinaynaa khaas ahaan gobolka bari boosaaso ummadda ku nool waxaa inagu kalifay inaan baaqa soo saarno oo ku hadalno iyaamaan xoogaa baa jiray ma ujeeda kacaan dadweyne ah kacaanka dadweynahana wax badan baanu ka soo maray dhammaan ummaddu waa la socotaa wixii dowladeennii kacaan bay ahayd wixii dadweyne wixii riday adduunyada wax ka dhacaana dumiyana waa kacaanka dadweynaha waxyaalahaan mawjeeda haddaan marka aan laga dadaan la xakamayn karin weeye wixii kaleba mawjeeda dhibaatada inta kale waa ka yartay kacaanka dadweynaha waa wax cajiiba waxaan ku nool lahay meeshaas ilaahay ina ku noolay nabad baynu ku noolayn nabadaasaa dadka ku wada filan dhibtuna waa wada gaadhaa oo nin yar iyo nin sandalahaysa iyo kulli waa wax wada gaara wey risiqa hadii ilaahay baa qaybshiyo looma sinna mid baa tuugsada midna sandalu haystaayo saas weeye marka arrintaasu maxaan ku idhaahdaa ilaahay idankiisay ay magaranaysaa dhibaatadu saasay tahay taas nabadaas baadana waxaan soo jeedinayna walaahi u soo jeedinaynaa puntland reer boosaaso dhammaan waxaan u soo jeedinaynaa wixii shida ah oo jira hala damiyo hala joojiyo hala joojiyo wixii wax tabasho ah oo xukuumadda iyo haddii wax laga tirsaday oo ay jiraan waa waxaynu waa wadadeeda loo maraayo waxaan samaysanay isimaa jira caaqiliin baa jirta waxgarad badan baa jira dadweynaha iyagaa ma ujeedaa maxaan ku idhahdaa shalay la doortay oo wakiil ka ah dowladda iyagaa shalay dhisay oo maujeedaa dhisay iyagaa ma ujeedaa aan uga jeednaa wixii ma ujeedaa dowladda ma ujeedaa iyo howlaheeda wixii qalada dowladda loo tirsanayo iyagaa maxaan ku idhahdaa iyagaa mbasul iyagaa raadinayo iyagaa si mastuura uga hadlayo laakiin dadweynuhu kacaanku waa mushkaakil wey mashaakila weeye waxaan la qaban karin weeye daan inta ma ujeeda laga hadlin oo la qaban waxa weeye mar hadduu fikado waa dhib ma ujeeda aan la soo celin karin nin walbana gaaraysa kii tuugsanaya iyo kii saldana haystay kulli midna haddaan nabadda aan la helin oo nabaddu ay faraha ka baxdo dhammaan isku mid buu noqonayaayo ma jirayso arrintaa iyada oo wanaagga lagu fadhiya waxaan leenahay dowladda aynu meesha ku fadhino oo aynu shala samaysanay horta dowladda innagaa leh xukuumadduna oo wax marna yimaado marna iska taga iyada ilaashanayna dowladda waa ilaashan nabadda waa ilaashan iyadaynu aqoonsigeeda baynu wax ku nahay walaynoo ilaasho nabadda ma ujeedaa saas maxaan ku idhahdaa aan isla garanno uma jeedo ma ujeeda qabiil gaara ma aha ma tilmaami mayno dadweynaha ayaan la hadlaynaa waxaan leenaha dhammaanteenna iskaga mid baynu nahaye baaqha laga soo wada saaro midba meeshu jooga maxaan ku idhaahdaa arrinta ma ujeedaa xasilkeeda ha ka shaqeeyo sidaas baan odhanayaa dhammaan dowladda iyada haddee waataan sheegayo wagaasa inoo ka mas-uula inay maxaan ku idhaahdaa wixii ku jira ka dhammaystiraani ummadda ma ujeedaa haddii haatan ma ujeedaa laga tira dowladda oo bahalkii dowladdan iyadana waxaan leenahay dadku waa dadkii shalayto idinka idin doortay meesha idin geystay wixii ay markaa tirsanayaanin oo u arkaanin in maxaan ku idhahdaa ay culays u arkayaanin haddee maaha waxaad yeeshaanin idinkuna waxaad yeeshaanin baan hadalkana ka oranaya iyadoo khiyaarta kaleeto ma ujeeda aan uba sheegay inay isimada iyo ka hadlaanin iyo caaqiliinta iyo arrimahaaslamaystiraanin iyadana waxaan leenahay dadku waa dadkii dadkiinii inaad xasil maxaanku idhaahdaa iyo deganaansho iyo wuxuu sheeg baa la rabaa inaad mawjeeda aad halkaas mawjed arrinteeda ku dhammaysaaniin waxay tirsanayaan inaad mawjeeda ka dhigaysataan anigu waxaan oranaya intaas oranaya tulgu dadweynahan ujeedinaya baaqa nabada dadweynow wixii dhiba inaka joojina ilaahay baynu ka magan gelaynaa ilaahay baynu ka magan gelaynaa maalin keliya ma qaadi karo dhibta timaada haddii mar dadweynuhu kaco hal maalina dhammaanteen ma qaadi karno waxaad yeelaysaa intaanu ku dhawaaqayna tan caynkaasa weeye nala qaata asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu midna waa nimanka mucaaradka ah oo siyaasiyiinta ah midna waa dowladda haddaan ku horeeyo shacabka siduu yaashu u sheegeen waxaa loo baahan yahay nabadgelyo nabadgelyo in la ilaasho nabadgelyadu wayna ka wada dhexaysaa qolo gaari ma leh qolo yacni gaar u tahay ma jiro nabadgelyo in la ilaasho oo laga shaqeeyo baa loo baahan yahay nabadda innagaa ku nool iyaduna kuma nool nabadda in la ilaasho taas waa laga baahan sida odayaashu u sheegeen hadday dhinaca ka baajeedo digsiga saddex raar buu leeyahay haddii mid dhinac ka gaaban yahay miyi waa ka daataan marka waxaan in la isugu yimaada la isugu tago oo la dhasnaariyo oo la dindiriyo oo wixii yacni ina ka dhimana wanaag lagu dhameeyo wixii maanta ii dhoway dhacay labada maalmood hadda lasoo dhaafay inayan dhicin baa loo baahan yahay kaas waa xagga dadweynaha nabadoonada waxaa looga baahan yahay nabadda inay ilaaliyaan nabadoonadu nabadda inay ilaaliyaan baa la rabaa waa nabad celiyaal nabadoonna la yidhi laakiin haddaad nabadoonku hadduu kiciyo ma dhib keeno haddi meesha loo caran lahaa haddii col ka soo kaxo xaggee la aadaya nin nin walkiifayan ahayn ma jiro nabadgelya in la ilaaliyo baa loo baahanya nin cicigu kuulaa ma jiro nin waliba nabadoon reerkihiisa werku yahay haddii dhacdasa in lasu yim nabadoonadu isu yimaadaan oo laga wada hadlo oo laga munaashaqoodo oo marka haddii xataa la hadlaayo usan nin gaar u hadlini laga hadlo yani wax nidaamsan laga hadlo oo yani laisla ogyahay laakiin nin nin ah ma jiro u hadlaaya ma jiro oo baaq u jeedinaya marka sidaa darteed nabadoonadooda yani waxaa dhalinaysaas yani nin nin ah ma jiro nin walba isagas ku ah nin afhayeen ah ma jiro nin walba gurigiisa reerkiisa u yahay siyaasadna maaha iyagu siyaasad looma abuurin moogtay inay siyaasad galaan nabadoonadu maaha inay siyaasad ka shaqeeyaan nabadgelyada inay ka shaqeeyaan wey nimanka siyaasiyiinta waxaan leeyahay oo hadlaya maalin wey midiya ay ka hadlaya waktigiina sugaan leeyahay idinka ruuxiina maamulada rag soo hagaajiro liishaasaa laydin waxbaa laydin dhaliilaya laakiin waxaa weeye inaad idinkuna waktigiina sugtaan oo idan dadweynaha kicin oo dadweynaha yani idinaan isu yani idina maalooga midiya ka hadlin oo waxaan jirin idinaan sheegin waxaas wax meesha ku jira maaha dowladdu wakti bay leedahay waktigeedaay qaadanaysaa waa inay yani waktigooda sugaan waktiga ka haray waa inay sugaan oo watigooda waktigooda qaataan maxaa yeelay dowladdu wakti bay leedahay kuwa hore wakti bay lahaayeen tan wana wakti waktigeeda qaadanaysaa yani wax ma jiro isbedel ah oo ku dhacay ma jiro inta haddaan ka gudbo nimanka dowladda waxaan leeyahay amniga idinkaa ka mas-uula amniga idinkaa ka mas-uula shacabka amnigiisa idinkaa ka mas-uula wixii dhib wada idinkaa ladin kala xiriiraya wixii yani sharwad idinkaa ladin kala xiriiraya nabadgelyada inaa lisaan gaalahaan yani ciidan waliba shaquu leeyahay boolisku shaquu leeyahay militarigu shaquu leeyahay dowladaha hoose shaqay leeyihiin asluubtay shaqay leedahay nin walba shaqadiisa isagaa garanaya in yani nin walba shaqadiisa ilaashado dowladdaa laga rabaa dowladda waxaa laga rabaa inay dadka yani mas-uul iyadaa ka ah nimanka mucaaradka hadlaayana alay ninka wuxuu wuxuu yidhi wax ma oran in ka baqan wax kama baqin inay yani inta waktiga u hartay inay dadka si fiican yani loo loo yani dadka loola macaamiloodo si wanaagsan oo yani nabadgelyada xagga nabadgelyada ah intaasa kusoo koobaya asalaamu calaykum warahmatullah